Anigoo ah Cabdicasiis Xaaji Maxamuud Garyaqaan, waxaan wada joognaa Korneel Asad Barkadle Cashuur, oo ka mid ah saraakiisha ugu sarreeya ee maamulka Jubbaland. Korneel, habeenimo dhaweyd waxaa lagaa sameeyay been abuur, bal arrinkaas nooga warbixi.
bismillaahi raxmaani raxiim adeer waxaa weeye aada baad u mahadsan tahay waa run waxaa dhacday in idaacadaha xamar uu nin sheeganaya magacayga ku- oo magacayga ku hadlaya uu barobagandho iyo been iyo war aan sal iyo raad toona lahayn uu ka sheegay isagoo magacayga sheeganaya warkaas ayaan doonayaa in aan beeniyo aniga oo jooga magaalada kismaayo sh- sheegayana wixii uu isagu ku warramay wax ka jiraa inaanay jirin
Waan gartay, haye maxaa kaloo ay lagaa baafiyey yaase waxaan tabiyey.
waxaa baa waxaa tabiyey idaacadda shabeelle ayaa warkaa sheegtay nin baana been abuurkaa sameeyey waxaan u sheegayaa ummadda soomaaliyeed hadday dalka gudihiisa joogto iyo hadday dibaddiisa joogtaba in waxaa warkaas wax ka jiraa aanay jirin wabseedyadana uu geliyey warkaa idaacaduhu ay sii daayeen war la mida sidaas ayaan waxaan u sheegayaa ummadda soomaaliyeed inaanay waxba ka jirin brobagandhadaas oo kale iyo arrimahaas oo kalena maanta ummadda soomaaliyeed uma baahana xilligii qabqablaha iyo xilligii dibad loo baxayey iyo xilligii bannaan loo baxayeyna wuu soo dhammaaday maamulka dow- maamulka dowladda jubbal jubbaland statena maanta borogaraamkeedu ma aha in ay dibad u baxdo inay soo jabhadayso inay waxaas oo kala samayso aniguna waxaasi wax aan u qalmo ama aan istaahilo maaha sidaas ayaan u sheegayaa dadweynaha ummadda soomaaliyeed Waad mahadsan tahay Korneel Asal.